beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada kulundi ayaa xilligan ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta xayawaano cuna ama waxyeeleeya dalagyada ay beertaan beerahan oo ay ku yaalaan dalagyo badan oo khudaar geley iyo miraha kale ee la beerta ah ayaa waxaa xiliyada habeenkii cuna xayawaano kuwaasi oo qaarkood ka dhashay fatahaadii dhowaan ku dhufatay deegaanadan hoos yimaada magaalada jowhar axmed xuseen axmed oo ka mid ah beeraleyda kulundi ayaa radio isnay uga waramay caqabadaha ay wajahayaan xilligan beeraleyda tuuladaas annagana dalagii maanta aan tacabnay alxamdulilah waa soo bislaaday laakiin waxaa na dhibouhaayo waxa la yaraado dugaagka waa boqdii baaraydii beerii galeen jakadii galeen baaladii ku jireen oo dhan way soo wada baxeen dalagii galeyda oo bislaaday oo dhan habeenkii weerar cirkii dhulka ay ku soo qaadaan ma garatay waa gartay
wallaahi hadda toban iyo lix xabo ayaan dilnay ayaan waran iyo makar ku dilnay habeenkii ay socdaan maalintii ma socdaan ma garatay marka weerarkaasaan ahaayo galeyda iyo salbukada digirta bocorka waxa dhan hilfa u qaado waay xataa khudaartii xataa waa nagu cuni waaya baalka goobe iyo doonfaar ayaa badarkii xilfaa u qaadi waayaan magar intay isla wada gudbeen galey aad yihiin bariid aad yihiin khudaartii aad yihiin habeenkii xilfaas u qaadi waayo dalagoo dhan oo banaanka yaalo dhan marka xal waxaa jila aa keeno habeenkii goom ilaalis iyo doonfaar ilaalis ayaa lahaaya khudaartii xataa waa cuni waaya cod camal ay cuni waaya dadkii ansalaatada xilfaas u qaadi waaya si kastaba ha ahaatee haddii aan waxba laga qaban xaaladan lasoo gudboonaatay beeraleyda waxaa xaaluf ku imaanaya dalagyadii ay beereen taasi oo hoos u dhigaysa tacabka